الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى وعن كورهم دونا أما كلمات أن كورهم دونا ee xukunka ama waa maxay xukunka in la xuso ama loo dabaal dego dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni in badanna way soo noqnoqotaa dadkuna way isweydiiyaan alixtifaal bimowlid الnabiyi sala اllahu alayh wasalam marka haddee qofba meel buu ku dhufanaya midu nacamleeya mid maaragtay ammaana yacni dee waa la isweydiiyaa oo qofba meel buu maaragtay kaga dhuftaa markaa xukunkeeda sharciga ah waa maxay sharci ahaan masaladaa xukunkeedu aadna way u soo noqnoqotaa su-aashaasi waa fara badan tahay marka arrintaas ayaa waxay maaragtay culimmadu ka yidhaahdeen iyo ahlu cilmigu waxay ka yidhaahdeen iyo siyaabaha loo falanqeeyey ama dee si cilmiyaba marka si cilmiyeysan looga warramayo qaabka loo dhigay ee culammadu dhigaan o alixtifaal bimowlidi rasuuli calayhi salaatu wasalaam in bisha rabiica alawal labiyo tobankeeda la xuso ama loo dabaal dego rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ee muu samayn waa qodob lianna rasuula calayhi الsalaatu wasalaam lam yafcalhu horta waa qodobka ugu horeysa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ee muu samayn walaa khulafaa'uhu raashiduun khulafadii raashidiinta ahaydna may samayn walaa gayruhum min asaxaaba xataa saxaabadii kale yacni cid saxaabo ah oo ka sugnaatay oo dee saxaabiya oo habeenkaa xusay ama habeenkaa yidhi caawa waa labiyo tobanka rabiica alawal indhahaan shidanaya ama waan siraadanayaa caawa oo dee waxbaan shidanaya ama dee waan tumanaya durbaan inaan lahayn hal saxaabi oo asxaabta rasuulka ka mida salawaatu ullahi wasalaamu caley dhammaan saxaabada inaan laga hayn hadduu khayr ahaan lahaana de waa garanaysaa waa qodob wala taabicuuna lahum biixsaan taabiciintiina hal xaraf oo caddaynaya ama tilmaamaya ama sheegaya inay sameeyeen habeen xalitay taabiciintiina waa nooca qarnigii labaad ee taabiciinta taabicu taabiciin ama dee qarnigii saddexaadna iyagana kama sugno xagga taariikhda saddexdaa quruun dee waa la yaqaanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay khayru nnaas qarni ama ummaddayda waxa ugu fadli badan buu yidhi waa saddexdaa quruun waa qarnigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qarnigii saxaabada rasuulkii saxaabadii qarnigii labaad kii saddexaad saddexdaa alquruun almufadala wa hum aclamu nnaasi bisunna waxay yihiin waa dadka ugu cilmiga badan xagga sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalam de waaba saxaabadiiba haddee waaba saxaabadii rasuulkii bay la joogeen calayhi salaatu wasalaam way la noolaadeen casrigii rasuulkay noolaayeen halkii qur-aanku ku soo degayey bay arkayeen maalihii qur'aankii yacni uu ku soo maaragtay lagu fasirayey iyo dee rasuulka tafsiirkii uu qur-aanka fasirayey calayhi salaatu wasalaam bay ogaayeen marka xagga dee sunnada iyo sunnadii nebigana dee saddexdaa qarni wax ka cilmi badani ma jiraan wa akmalu xubban lirasuuli illaahi sala allah calah wasalam hadday noqoto jacayl iyo maxabadda nebigadii iyo weynaynta nebigana saddexdaa wax ka weynayn badani ma jirin walaalayaal yacni saxaabada dee cid nebiga ka jeceli ma jirin oo ka maaragta ka cilmi badan xaggii cilmigana de wax cilmi bay ulahaayeen nebiga iyo dee taariikhdiisa iyo xuskiisa iyo weynidiisa iyo dikrigiisa iyo tacdiimka nebiga la weyneynayo ama dee lagu farxayo weynaynta nebiga dee saxaabadu cid uga cilmi badan ma jiraan cid ka maxabo badanoo ka jacayl badanoo ma jireen wa akmaluu yacni xubban lirasuuli illaahi sala allah alay wasalam wa mutaabacatan lisharcihi xagga mutaabacadana saxaabadu waxay raacaan ee shareecada rasuulka yacni sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee sideedii bay u raacay xagga mutaabacada ama dee raacitaanka sunnada la raacayana yacni wax ka itibaac badan ama ka raacitaan badan maaragta saxaabada ilaahay raallaha ka ahaaday ma jiro waqad habata can الnabiyi calayhi الsalaau wasalaam nebiga waxaa ka sugnaaday salawaatu اllahi wasalaamu calayh wuxuu rasuulku yidhi man axdaa fii amrina haada qofka ku soo deriya shareecadayada iyo diintayada fii amrina ay fii sharcina haada shareecada iyo diinta qofka ku soo deriya waxaan ku jirin maa laysa minhu waxaan shareecadii asal ku lahayn fa huwa raddun ay marduudun calayh waa lagu celinayaa laga aqbali maayo marka shayga diinta lagu soo daro waa shay diina oo dee diinta lagu soo daray oo aan daliil sharciyana loo hayn culammadu kaa waxay ku ilaaqaan bidcatun fi ddiin culammadu waxay yidhaahdeen kaa waxaa la yidhaha bidcatun fi ddiin marka la leeyahay waxaasi waa albidcatu fi ddiin halkaa tacriifkeeda waa maxay bidcadu ilaan marka la qeexayo ama marka la fasirayo bidcadu bidcadu waxay tahay alixdaau fi ddiin diintiibaa shay lagu soo daraya waa diinta maaha umuurtii adduunyada eeg umuurta adduunyadu dee ilaahay baa inoo xalaal inooga dhigay umuurta adduunyadu waa inoo bannaantay laakiin waxaa la diidayaa diinta umuurtii diinta in wax lagu soo dariyo maa laysa minhu ay maa laysa lahu aslun sharciyu shaygu haddaanu daliil sharciya lahayn ama dee asal sharciyaba haddaanu lahayn oo diintii lagu soo dariyo waxaa la yidhaahdaa bidcatu fi ddiin baa waana shay aan bannaanayn culammadu waxay ku xukumeen bidcada muxaram yani xukunkeedu waa shay dee taxriim shay aan bannaanayn in diinta wax lagu soo daraa shay bannaan maa markaa rasuulku muu samayn saxaabadii may samayn taabiciintii may samayn quruuntii mufadalkahayd may samayn iyagaana inaga cilmi badnaa nebigana inaga jeclaa maxabada iyo jacaylka marka wuxuu noqonayaa alاxtifaal bimowlid الrasuul عalayhi الsalaaةu wasalaam min albidaci almuxdaثaةi fi اddiini xukunkeedu waa kaa waa shay bidca fi اddiin waa shay diinta lagu soo daray waxaynu ka sheekayn doonaa qaabkan loo dhiga ee dee dowladaha qaar u xusaane dee caalamka laga xuso caalamka islaamiga dee meela laga xusaa meelaha laga xuso taariikhda ku bilaabmatay xagga taariikh ahaan waynu ka warrami doonnaa iyadda ciddii keentay iyo culammadu halkay maaragtay ka bilaabmatay insha allahu tacaala waay marka waxaynu ku jirnaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku diiday shareecada ama diinta in wax lagu soo daro wa qaala fii xadiisin aakhar xadiis kale rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii waxa raacdaan waxa qabsataan sunnadayda rasuulka calayhi salaatu wixii ka ansaxay wixii ka sugnaaday ee saxiixa qowlkii nebiga iyo ficilkii iyo wixii taqriirka ahaa ee rasuulka iyo wixii tarkiga ahaa wixii asunna ama qowl ama ficil ama taqriir ama tarki wa sunnati alkhulafaa الراشدين المهديين عليه الصلاة والسلام iyo sunnadii khulafada raashidiinta waa dadkii rasuulka ka dambeeyey ee cilmigii naafica ahaa iyo camalkii saalix ahaaba dhaxlay abubakar iyo cumar cusmaan iyo maaragtay cali bin abi aalib iyo saxaabadii kale waa dardaaran sunnadaa raaca buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxayna la amrayaa in la raaco marka halkaa diintu waa itibaac diinta waa la raacaa ee diinta walaalayaal lama ibtidaaco diinta diinta waxba ha ku soo darin waayo de way- way dhammaystiran tahay diintu waa kaamil waa la dhammaystiray uma baahna wax la sameeyo uma baahna waa kaamil shareecadu diintu waa dhammaystiran tahay markaa rasuulku calayhi salaatu kaasina waa dardaaran wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tamasakuu bihaa qabsada wa cadduu calayha binnawaajid weliba gows dambeedkana ku qaniina oo ku qabsada waa shiddata tamasuk bisunna yacni qabsada oo gows dambeedka ku qaniina ama ku qabsada wa iyaakum waa taxdiir waxaa laga digayaa wamuxdathaati lumuur umuurta waxyaabaha muxdathaadka ee diinta lagu soo daro fa ina kula muxdathatin bidca wax kasta oo diinta lagu soo dara ixdaad fi ddiin bidcatu bidco kastaana dalaalatu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh calayhi asalaatu wasalaam bidco kastaana waa lumitaan buuri marka haddee bidcadu inaanay wanaag male khayr male mar kasta bidcada waa la ceebeeya bidcadu waa ceebaysan tahay in bi- la ydhaha bidcadu waa laba oo bidca xasana wa bidca sayi'a taasi ma sugna iyadu in la ydhaha bidcadu waa laba ma sugna dhammaan bidcadu waa ceebaysan tahay sida rasuulku u ceebeeyey sala allahu calayh wa kullu bidcatin dalaala marka halkaana waxaa aad laga digay labada xadiis man axdaa iyo xadiiskan waiyaakum wamuxdathaati اlumuur wa fiihi taxdiiru shadiidu min ixdaai اlbidac diinta iyo shareecada inaan waxba lagu soo darin ama diintaan waxba lagu soo darin wuxuu ilaahayna amrayaa inaynu rasuulka raacno calayhi الsalaau wasalaam rasuulku muxuu sameeyey maxaanuu samayn muxuu la yimi maxaanu la iman ficilkii nebiga afcaashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma taqaanaa cilmi ma u leedahay waxyaabahaas de waa muhiim waa su'aalo de qofku inuu isweydiiyo waxaanu qofku cilmi u lahayna inuu iska difaaco ama iska dhex galaa ama de waa ceeb bay ku tahay waxaanad cilmi u lahayn ama ilaahay baad ka sheegto ama rasuulka baad ka sheegto waxaanad cilmi u lahayn dee aad baa laga digay waxaanad xataa geran waxaa la idhaahdaa allahu aclam anigu ma garanayo waayo dee ama ilaahay ama rasuulka been ka sheegaysa wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi اlmubiin wamaa aataakum rasuul wuxuu rasuulku idin siiyo fakhuduuhu qaatale wamaa nahaakum canhu waxaa laydinka reebe la diidana fantahuu iska ilaaliya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa rasuulku idin siiyana qaata waxaa laydinka reebana iska ilaaliya wa qaala tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri falyaxdar ha iska ilaaliyaan aladiina yukhaalifuuna can amri kuwa amarka rasuulka khilaafaya amarka nebiga khilaafaya calayhi الsalaatu wasalaam ha iska ilaaliyaan an tusiibahum fitna inay ku dhacaan fitna ama shirki ama kufri ku dhacaan aw yusiibahum cadaabun aliim ama inuu ku dhaco ama uu haleelo cadaabun aliim cadaab aliimi inuu ku- ku dhaco marka halkaa dee rasuulka in la raaco calayhi الsalaatu wasalaam inaan la khilaafin wa qaala subxaanah laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa idinku sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uswa xasana ku dayasho fiican alqudwa alxasana rasuulku inuu ku dayarto qowlkii ficilkiisii wixii ka sugnaaday wixii ka ansaxay waxa aan ka ansixin iska ilaali waxa amada daciifka ah ama dee aan sugnayn ilan culammadu waxay ka digaan waxaan sugnayn inaad rasuulka ka sheegto rasuulka wax kastaa ka sheegin dee iminka dadka qaar baa markay wacdiyan ama sheekaynayaan ama dee maaragta waxyaabo fara badan buu ka warramaya oo aan sugnayn ama dee daciifa ama aan jirinbo laa asla laha ay culammadu yidhaahdeen asal ma laha ama ma sugna taana dee waxaa aada laga digaa waxaanu rasuulka o dhan iska ilaali salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa idinku sugan rasuulka uswatun xasana kudayasho fiican calayhi salaatu wasalaam liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir qofka ilaahay rajaynaya walyowma alaakhir maalinta qiyaamaha rajaynaya wadakara allaha kaiira marka dee rasuulka in la raaco salawaatu ullahi wasalaamu caleyh وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني وما لنتي عرفي سودكت ما أنت وحن إذين لما يستري إلهي كامل كيالي إذينك دينكم ولا لما يستري يعني رسولك عليه الصلاة والسلام الدنيا ذا وحو كفارقي إساقو شيء كستينو عدي ما تشير خير إلا دلنا عليه wixii khayra waa inaloo sheegay waa la cadiyey wixii shar iyo xumaan waa laga digay waa la dhammaystiray diinta kaasina de waa qodob muhiima shareecadu way dhammaystiran tahay waa kaamil laa taxtaaj ilaa takmiil yacni takmiil uma baahna waa kaamil saasaa ilaahay subxaanahu wa tacala marka halkaa dee waxaa laga qaadanaya diintii ummaddan waa loo dhammaystiray rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuuna soo gaadhsiiyey iyadoo kaamila wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayo axaadiista saxeixa ah ayaa fara badan bay inoo caddaynaysaa ma jiro xumaan ama wax dee maaragtay halisa ilaa waa ka digay calayhi salaatu wasalaam marka waa nicma ilaahay wuxuu korkeenna taam ku yeelay nicmadiisa wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadii ilaahay korkeenna waa ku dhammaystiran tahay yani ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ku taamiyeen subxana wa taala warasuulu calayhi salaatu wasalaam qad ballaqa albalaqa almubiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina soo gaadhsiiyey albalaaqa almubiin yacni balaaq cad buu ina soo gaadhsiiyey albalaaqa almubiin yani rasuulku shareecadii oo kaamila ina soo gaadhsiiyey walam yatruk dariiqan yuusilu ila aljanna ma jiro dariiq qofka jannada gaadhsiinaya ama naarta ka fogeynaya wax allaala wixii naarta ka fogeynaya ilaa bayanahu lilumma ummadda waa u caddeeyey salawaatu ullahi wasalam kamaa habata fi alxadiisi saxiix can cabdillaahi bni camrin lee raalliha ka ahaado wuxuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam qaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه إلهي ما صار النبي إلا كركيس وحاهاتي أن يدل أمته أمضى إن تصه خيرك على خير ما يعلمه له وحقوقه أو إنه أشياء إنه أقدقه sharka uu og yahay wax allaala wixii shar uu taxdiir uu og yahayna inu ka digo xadiiskaas waa saxiix xadiis cabdillaahi bni camr waxaa soo saaray alimaam muslim fii saxiixi dee rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam ambiyada isagaa ugu fadli badnaa afdalulambiyaai waalmursaliina waa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa khaatamunabiyiin ambiyada gebigoodaba isagaa ugu dambeeyey laa nebiya bacdi nebi iga dambeeyaa ma jira buuri salawaatu ullahi wasalam isagaa balaaqo hadday tahay ugu balaaqo badnaa naseexo iyo caddayn xaqa la caddeeyo dee wax rasuulka ka naseexo badnaa oo ka jeclaa xaqa dadka inuu caddeeyo may jirin salawaatu ullahi wasalaamu caleh rasuulku wuxuu inala jeclaa inuu inoo naseexeeyo salawaatu ullahi wasalam caleh marka halkaa waxaa laga qaadanaya haddii mawliidka xuskaasi uu in uun khayr ahaan lahaa labi-iyo tobanka rabiica alawal in la xuso oo maalmahan dee inagu soo socda hadduu rasuulku khayr u ku ogaan lahaa maalintaa xadiisun buu ku ishaari lahaa maa- maalintaa xusun buu odhan lahaa maal maalintaa xusun buu odhan lahaa ila rasuulku khayrka wuu inala jeclaa soo maaha salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka eh, waxaa laga fahmayaa inuu rasuulku de wixii khayrana calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey wixii sharana salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadka uga digi jiray calayhi salaatu wasalaam marka xadiis iyo dee wax sheegaya ama wax tilmaamaya oo ama rasuulkii ama sunnadii oo maalintaa sheegaya inaanay taariikhda ku jirin marka waxaa laga qaadanaya inaanay laysa min alslaami fii shayin inaanay diinta wax cibaado ah ahayn inaanay daaco ahayn habeenka xuskaasi lagu gaar yeelaa inaanay sunnana ahayn diinna inaanay ahayn bal huwa min almuxdathaat allatii xadara rasuulu calayhi salaatu wasalaam minha ummatahu bal waxay ku jirtaa waxyaabaha diinta lagu soo daray ee rasuulku uu ka digay calayhi salaatu wasalaam bay ku jirtaa ee rasuulku odhan jira wa iyaakum wa muxdathaati lumuur khudbad kastoo jumcaa iyo khudbad kastoo ciida uu ku celcelin jira wa iyaakum wa muxdathaati lumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin nar mar kasta wuxuu ka digi jira man camila camalan laysa calayhi amruna man axdatha fii amrina haada wuxuu ka digi jiray bidcada rasuulka calayhi salaatu wasalam ya mar kastaba wixii diinta waxaa diinta in la ilaaliyo wax bidcaan lagu soo daray marka taasi eh, de waa qodobka ugu muhiimsan ee eh, rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkaa muu samayn saxaabadina may samayn taabiciintina may samayn atbaaca taabiciin may samayn saddexdii quruunee fadliga badnaa may samayn idan markaa muxuu noqonayaa bidcatun fi diini marka lasoo ururiyo amaynu ku soo dhowaanaba rasuulku muu samayn saxaabadina may samayn bidcatun fi diin buu noqonaya rasuulkuna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waa kadib ahlu cilmiga iyo culummadu dee way diideen waxa la yidhaahdo habeenka laba-iyo tobanka rabiica alawal ee nagu soo in la xuso loo dabaaldego oo la yidhaahdo waanu weyneynaynaa habeenkaa bidcay culummadu ku tilmaameen kutub bay xataa culummadu ka qoreen almawrid fii camali lmawlid faakihani waa culammada maalikiyadu ka mid ah iyo culummo fara badan oo sunnada ah ayaa kutub ka qoray ay ku inkirayaan almawaaliid waalixtifaalu biha waaltaxdiiru minha waana ka digeen waxaanay tasriixiyeen jamaacatu min alculamaa inuu yahay arintaasi shay bidca ha dee way jiraan culammada qaar yidhi bidcatun xasana laakiin dee waxa ugu muhiimsan hadduu sheekh yidhaahdo waa bidca fiican waa bidco waana xasana oo culammada qaar baa waxau yidhi waa bidca bay yidhahdeen horta waxa la yaab leh ama waxa cajiiba culummada xataa bannaynaysa waxay isku waafaqeen inuu bidco yahay taa taa wad inaad ogaato laakiin waxay ku leeyihin waa bidco xasanatun taasi culammada ah oo dee culammada bannaynaysa xataa waxay qireen iyagaa qireba subxaana allah waxay idhaahdeen waa runoo rasuulku muu samayn waa runoo saxaabadina may samayn dadkii quruuntii fiicnaana may samayn laakiin bidcatun xasana waa bidco xasana ah subxaana allah dee taana qof kasta horta caqligiisuu salim yahay ama dee bidca aana gelin ama dee wax ishkaaloo kaleba aanu gelinba maadaama bidc ay tahay rasuulku muxuu hi wa kullu bidcatin dalaal taana jawaabteed waa iska fududoo bidco kastaa way xunti buu nebigu yidhi marka halkaana culummada dee kolle culummada waa la- way way dhacdaa intay culummada wax hoos maraan culummadu waa bashar waana asiibaan xaqa marmarna way gefaan culum waxaynu ictiqaadsanahay culummadu marna way asiibaan dee marmarna way gefi karaan yacni qofka caalimkay dee rasuul maaha nebi maaha yacni qofku waana asiibi karaa waana ge- yukhti'uun wayusiibuun yaclamuun wa yajhaluun yani qofki de wana waa imanka caalimka waa laga masaa'il masaa'ilka qaar inuu idhaha masaladaa ma garanayo ama ay hoos martaba ama si kaleba uu maarata dee baas kaleba qaato soo saas ila waa dhici kartaa he in la idhaha wuxuu qaatay ha, baas qaldan waa suura marka calaa kulli xaal ee culummada laftoodu yani waxay leeyihin waa bidca laakin bidcatun xasana waa waxay leeyihin waa muxdath laakin bidcatun xasana bay saasay markaa culummadaasina inay bidca tahay oo xasana ay tahay bidcatun xasana markaa qodobkaa waa bidca xasanana de waa inakaa sheegno bidcadu maxaa lagu sifeeyey bidcada gebigeedaba bidcada waxaa lagu sifeeyey dhammaan waa muxaram ama bidco kasta waa shar weeyaan xagga waxa ku jira oo kale taasi waa qodobka hore oo dee culammada kuwa baneeyey in hadalladooda uu de maaragta u badiyey bidca xasana waxaa ku jira mawliidka kow fiihi mafaasid walmunkaraat marka mawliidka la akhriyo waxyaabo waxaa ku jira munkara ama waxyaabo mafaasidoo xumaana baa ku sugan sida kalquluwi fii rasuuli اllaahi salى اllah alيh wasalam waxaa ka mid a waxyaabaha ku sugan inuu rasuulka calayhi الsalaau wasalaam xadka ka saaraan ama rasuulka inay baryaan sala اllah alيh wasalam ama rasuulka dee ay weydiistaan yani igaaa ama istigaaa gargaar inay weydiistaan calayhi الsalaau wasalaam ama yidhaahdaan yaa maaxiya dunuubi ka dunuubta dhaafow dembigayga ii dhaaf marka taasina dee waxyaabo huluwi rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ka dhac ku ah ama dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam martabadiisa ay dhaafinayaan baa ku sugan oo dee rasuulka inay baryaan calayhi salaatu wasalaam isagoo dee dhintay taasina waa waxyaabaha munkarka ah ama dee shirkigee ku sugan waxaa kaloo ku sugan ragga iyo dumarku inay isdhex qaadaan oo dee xagganna marka dee la shidanayo ama dee la siraadanayo xagganna qolaa fadhida xaggan kalena qolaa fadhida marka dee la camiranayo xagganna dee qolaa fadhida xagganna intaan durbaanka dee la bilaabin xagganna qolaa fadhida marka dambena waa laisku jiibinaya soo saa maaha oo dee way bilaabmaysaa raggii iyo dumarkiiba inay markaa isku jiibiyaan taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha caddaynaya inuu deshe yahay munkara ama xumaanta ku sugan waxaa la isticmaalaa ama heeso ama waxyaaba aalaat alahw walmalaahi ama miisig ama heeso waxyaaba noocaasoo dee xumaana xaggaad ku aragtay dee jaas iyo hees iyo dee rasuulkii baan jecelay way iska sheeganayaane iska sheegataa la yidhaha waxba kama jiraane hees iyo jaas iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaanay suuragal ahayn xumaantaa lagu samaynaya meesha waxay u malaynayaan inay dee ilaahay maaragtay subxaana wa tacaala ama rasuulka isleeyihiin u dhowaada habeenkaa laakiin xaqiiqa ahaan runtii marka runta laga hadlayo way ka fogaanayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ay ka fogaanayaan taasi markaa dee waxyaabaha munkaraadka iyo xumaanta uu ka kooban yahay ayaa ugu muhiimsan dee waxyaabaha noocaasa ku dhaca xagga taariikhda ciddii bilowday marka taariikhda annaaxiya taariikhiya marka taariikhda laga warramayo horta awalan culummadu waxay isku khilaafeen kutubta siirada iyo kutubta taariikhda ee laga qoray waxaa la ysku khilaafay habeenkii dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la ysku khilaafay culammada qaar waxay yidhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay rabiica alawal sagaalkeedii buu dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam culummada qaar laba-iyo tobankii buu dhashay culummada qaar siddeed iyo toban buu dhashay culummada qaar labiyo labaatan buu dhashay bay culummada qaar sheegaan kutubta siirada iyo taariikhda culummada qaar waxay leeyihin rasuulku shacbaan buu dhashay ee mabuu dhalan baa maaragtay rabicalawal qaarna waxay leeyihin mee rasuulku rabadaan buu dhashay calayhi salaatu wasalaam marka xagga xagga taariikh ahaan khilaaf baa ku jira annaaxiya ataariikhiya sheekh albani ilaa raallah ka ah isagoo wuxuu taxqiijiyey maxamed naasir addiin alalbani sheekhii sunnadu wuxuu taxqiijiyey rasuulku wuxuu dhashay bisha rabiica alawal waana qowlka jumhuurka inuu bishan dhashay ee agtarka ahlucilmiga sagaalkeedii buu dhashay laakiin sagaalka rabiica alawal ayuu rasuulku dhashay calayh salam marka calaa kulli xaal dee waa kuwa muxaqiqiinta halkaasay maraya culammadii dee sunnada cilmiga u lahaa ee dee maaragtay khabiirka ahaa inuu rasuulku sagaal attaasic min shahri rabiica alawal marka calaa kulli xaal halkaana dee horta waxaa la isku khilaafayba taariikhda haddii la idhaha labiyo tobanka rabiic alawal dee wax suganba lama hayo bal culammadu waxay taariikh ahaan ay isku khilaafeen maalintan horta khilaaf baa ka jira oo daweydii ka arkaya ahlucilmigu siiradu qaarba dhinaci haddaba yaa keenay markaa ama laba iyo tobankan yaa dadka u calaamadiyey dadkan sameeya yaa astaan uga dhigay ama dee ha ahaado xukuumadihii jiray ama wakhtiga yaa u calaamadiyey dadka markaa kow dowladdii la odhan jiray cubaydiyiinta ama la odhan jiray faatimiyiinta oo markaa shiico ahaa waxay qarsan jireen yacni wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya kufri iyo nifaaq bay caloosha ku haysteen laakiin dadka waxay u muujin jireen tashayuc iyo ahla beytu nubuwa inay jecel yihiin yani dadka waxay iskaga dhigi jireen shiico jecel nebiga ahla beytu nubuwa jecel waxaanay laakiin qarsan jireen kufri iyo sandaqa bay qarsan jireen walciyaadu billah marka waxaa la odhan jiray faatimiyiin baa la ydhaha ama cubaydiyiin baa la yidhahda dee taarikhda waa caan waxay u teliyeen ama waxay haysteen bilaad maqrib masar iyo maqrib bay haysteen ay ka telin jireen marka marka qolada faatimiyiinta ahaa ayaa dadka waxay u calaamadiyeen laba iyo tobanka rabiic alawal in laga dhigo iyagoo wakhtigaa dee dowladdii markaa hayey in wakhtigaa laga dhigo xuska ixtifaalka mawliidka nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa maalintii maalintaa dowladda wax allaala wixii dawaa'ir xukuumiye ama dee wax allaala wixii meelihii dowladaha way fasixi jireen dadkana waxay u qaybin jireen buskul iyo timir iyo nacnaca bay dadkana u qaybin jireen odhan jireen waa alixtifaal bimawlid nebiy sal alay slam marka waa yacni taariikh ahaan marka culammadu ka warramay halkaasay ka bilaabmantay waana ilaa qarnigii afraad ilaa qarnigii shanaad waa qarnigii afraad ama qarnigii shanaad iyo wixii ka dambeeyey ayuu markaa bilaabmay xuskan iyo alixtifaal bimawlid nebi sal alay slam waxaa la yaable culammadu sheegeen waxaa cajiiba ama dee maaragtay hariiba laba iyo tobanka rabiic alawal rasuulku calayhi salaatu wasalaam labi iyo tobanka rabiic alawal nebigu u dhintay culummada taariikhdu waxay isku waafaqeen maa khilaaf waxa la isku waafaqay inuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam labiiyo tobanka rabiic alawal markaa teebaa mudan haddaba waxa la isku waafaqay inuu dhintay labiiyo tobanka rabiic alawale ma inaynu oyno oynu oohin bilowno mise in la farxo oo la yidhaahdo yani waxay leeyihiin culammadu labiiyo tobanka ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhintay marka alxusn ayaa awlaa min alfarx waayo dee dhalashadii labiiyo tobanka rabiica waa laysku khilaafsan yahay laakiin caammatu ahli اlcilmi caammatu ahli اlcilmi ahlucilmiga badankoodu labi-iyo tobanka rabiic alawal nebigu waa dhintay salawaat ullahi wasalam caley marka labada waxa awlaysanba ya halka dee maaragta dee dib maarata habeenkaa la camilan lahaa ama habeenkaa dee la siraadan lahaa ama habeenkaa la soo jeedi lahaa in la murugoodo baa ka fiican farax iyo maaragta ama in lagu farxo ama waayo dee waxaa dhacay wafaatu annabiyi sala allahu calayhi wasalam geeridii iyo wafaadkii nebigu habeenkaasaaba dhacday taasina culammadu way ishaareen marka xagga taarikh ahaanna qoladaa cubaydiyiinta ah ee maqrib ka telin jiray ayaa bilaabay habeenkana calaamadiyey ee wax ahlucilmigu calaamadiyeen ama culimmadu calaamadiyeen ama dee saxaabadii ka sugnaaday saynu soo tilmaannay ama dee salafkii saalixaa ka sugnaaday baaraka allahu fiikum inaanu ahayn inuu yahay shay aan maaragtay dee sidii aynu tilmaannay rasuulkii saxaabadii taabiciintii dadkii fiicnaa quruuntii mufadalka ahayd waa shay aan ka sugnaa marka taasina waa waxyaabaa waxaa kaloo uu yihi sheekhu raximah اllah wa min alcajaa'ibi wاlgharaa'ib waxaa la yaable buu yidhi ana alkaiira min annaas dad fara badani yanshad wayajtahid fii xuduuri hadihi اlاxtifaalaat almubtadaca waxaa la yaab leh ama cajiiba dadka in fara badanoo dadka ka midii firfircooni iyo nashaad iyo dadaal baa gala inay habeenadan soo xaadiraan habeenkan dee u camiranay inuu xafladdaa yimaado ama inuu difaaco ama habeenkaa inuu soo jeedaba oo uu difaaco uu soo jeedo habeenkaa wayatakhallaf camaa awjaba allaahu calayhi waxaa laga yaabaa inuu dib uga dhaco wixii ilaahay ku waajibiyey min xuduuri اljumuci waاljamaacaat waxaa laga yaabaa kaa habeenkaa camiranaya habeenkaa siraadanaya soo jeedaa inaanu salaada jumcaha iyo salaaddii jamaacaadka iyo salaadihii dee ilaahay ku faral yeelay jamaca muslimiinta inaanu oogin baa laga yaabaa buuri bal iska daaya dee waxa dhacaba sheekhu waa runtiisa waxa dhacaba qaar inaanay salaaddiba tukan habeenkaasoo dhan waxbuu akhrinaya waxaana suuragala wallaahi alcadiim waxaa suuragala inaanay qaar salaadda tukan kuwa habeenkaa maaragtay kuwa habeenkaa siraadanaya ee la kala baxaya waxaa laga yaabaa salaada caadiga ee faralka ah inaanay tukanba xataa dhacdo habeenkaana waxaa laga yaaba inuu ama difaaco ama indhaha uu soo shito ama indhaha soo caddeeyo baa suuragala taasina walaa yarfacu bidaalika ra'san waxaa suuragala inaanu madaxaba maaragtay jamaacaadka muslimiinta inaanu madaxaba u qaadin walaa yara annahu ataa munkaran cadiima waxaa laga yaabaa inaanu u arkayn inuu munkar weyn la yimi walaa shaka ana dalika min dacfi اliimaani wa qilat albasiira qalbigiisana waxa madoobeeyey macaasi iyo xumaan ayaa qalbigiisana mudoobisay waxaa kaloo ka mid a mafaasidda ayama waxyaabaha aan sugnayn wa min dalik ana bacdahum yadunu ana rasuula calayhi salaatu wasalaam yaxdur almowlid waxaa ka mid a waxyaabaha mafaasidiisa dadka qaar waxay u malaynayaan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo xaadirayo mawliidka inuu imanayo goobtaa mawliidka lagu akhrinayo inuu rasuulku imanayo calayhi salaatu wasalaam walihaada yaquumuuna lahu way istaagaan oo dee waa aragtay ma filaya raggii akhriyi jireen dee waa akhriyi jireen oo kale dadka qaar baa dee in fara badan akhriyi jiray marka meel dhexa la marayo dee wata la kaco marka marxaba yaa marxaba jadal xuseini marka halkaa jadal xuseini maraysa ayaa la kacaya marxaba yaa nuura alcayni waa la istaagaa cadar baa dee dadka loo mariyaa dee markaa dadka qaar baa dee jibaysanoo qaar baa dee maaragtay isluxayo qaar baa dee de way mirqaameen calaa kulli xaal mirqaam baa jira halkaa markay marayso ayaa waxay aaminsan yihiin buuri ama ay u malaynayaan inuu nebigu soo xaadirayo marka waa kuwan dee marxabaysiinaya marxaba yaa marxaba nuura alcayni in badan raggu waa maqleen ama dee dhagaha waa ku soo dhacdaa meelaha laga akhriyo inay markaa marxab badan waa soo dhowow marxabba waa kaalayoo de waa salaamta xataa salaam bay way salaamayaan oo dee inuu rasuulku soo xaadirayo dee cadarkana kii furcadihina wata dee la wada marsado waana dee markaa dee khadkii baa laga baxaya waaya wa haada min acdami albaaili baadilka waa ka ugu weyn buu yidhi wa aqbaxu ljahli فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام لا يخرج من قبره رسولك عليه الصلاة والسلام قبره سكسو بحماي قبل يوم القيام قيامها كهر رسولك عليه الصلاة والسلام كما صبح ولا يتصل بأحد من الناس عدتك كم أنا رسولك دي لسو هذا ماي أوران مايو دعاوان سو حاضر يسي عمره أما إي وضع walaa yaxduru ijtimaacahum ma soo xaadirayo ijtimaaca iyo xuskaa ma soo xaadirayo bal huwa muqiimun fii qabrihi ilaa yowmi alqiyaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabrigiisaa waa joogaa ilaa ywmi اqiyaama waa joogaa qabrigiisa salawaat اllahi waslaam aleyh wa ruuxuhu fii aclىa ciliyiina cinda rabbihi fii daari اkaraama ruuxdiisuna calayhi الsalaau wasalaam ruuxdiisii aahirka ahayd waa fii aclىa ciliyiin cinda rabbihi fii daari اlkaraama salawaat اllahi wasalaamu calayh kama qaala allahu tacaala fi suurati اlmuminiin uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum yowma alqiyaamati tubcauun rasuulku waa dhintay calayhi salaau wasalaam markaa dee marxaba marxaba kusoo kici maayo ruuxdiina waxay la joogtaa cinda rabbihi fii daari alkaraama ayaa u joogaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaau wasalaam ana awalu man yanshaqu canhu lqabr waxaan ahay ka ugu horeeya ee qabrigu uu ka dilaacayo maalinta qiyaamaha ee marka dee dhulku dilaaco soo baxay wa ana awalu shaaficin waxaan ahay ka ugu horeeya shafaaco qaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa awalu mushafacin ka ugu horeeya ee shafaacadiisa la odhanayo madaxaaga kor u qaad weydiiso waa lagu siinaya shafaaco qaad waa lagaa shafaaco aqbalaya calayhi afdal salaati wasalaam markaa rasuulku dee waa dhintay qabriguu ku jiraa waa cidda ugu horeysa marka dhulku dee dilaaco soo baxaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maalinta qiyaamaha dee suurta ayuunbay ka soo baxayaan taasina dee waxay ka mid tahay waxyaabaha dee jahligu uu keenayo ama dee bidcaduba inuu rasuulku dee soo xaadirayo mawliidka ama rasuulku inuu imanayo ee dadka dee qaar istuurayaan ama qaar marka ay dhacayaan taasina timi amaa asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa hiya min afdali lqurubaat in rasuulka lagu salliyaa waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado waa waxyaabaha ugu fadliga badan weeye wa min alacmaali asaalixaat acmaasha saalixa ah ee dee ilaahay loogu dhowaado waa waxyaabaha ugu fadli badan calayhi asalaatu wasalaam rasuulka lagu saliyo kamaa qaala allahu tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu ilaahay iyo malaa'igtiisu yusalluuna cala annebi nebigay ku salliyayaan yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa la amrayaa dadkii muuminiinta ahaa dadka muuminiinta ahow salluu calayh rasuulka ku salliya calayhi asalaatu wasalaam wa sallimuu calayhi salaama rasuulkuna calayhi asalaatu wasalaam dee saxaabada u baray allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima waaala ibraahiim وbaaرك على محaمد وعلى آل محaمد كما baaركتa على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنka حميiد مجيد يعني رasuuلku علaيه الصلاaة وaسلاaم قاabka loogu salinayo waa ina baray صaلaوaaت اللahi وسلام عليه وقاaل النبي علaيه الصلاaة وaسلاaم نبgu wuxuu yihi maن صلى عaلaيa qofka hal mar igu saliya waaxida man sallaa calaya waaxidatan ya qofka hal mar igu salliya salla allaahu calayhi bihaa cashraa ilaahay tabaaraka wa tacaala toban jeer buu ilaahay ku salliyaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka hal mar igu salliya ilaahay toban jeer buu ku salliyaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa salligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin gaara ma la haddee maalin gaaroo la yidhaahdo rabiicalawal labiiyo tobankeedo keliya mahadde waa fii kulli laxda wa daqiiqa daqiiqad kasta carabka ha ka saarin geerkaba ha ka saarin mar kastaba rasuulka ku salli salawaat ullahi wasalam yani qofka dee muuminka ahe waa cibaado salligu mar kastuu xusuusto nebigu ku salleeyey salawaat ullahi wasalaamu caleyh majlis kasta goob kastuu fadhiyo sala allahu calayhi wasalam mar kastuu maaragtay rasuulka dee la sheego calayhi salaau wasalaam ya markaa taas wa hiya mashruuca salliga nebigu waa mashruuc fii jamiici alawqaati dhammaan waqti kasta waa mashruuc yaa kugu yidhi waa habeen keliya waa habeen keliya inaad soo baraarugto amba aad soo hambabaqdo fii jamiici alawqaat dhammaan waa mashruuc wa muta'akida waa la adkeeyey fii aakhiri kulli salaatin salaadda aakhirkeeda de waa kuwa ahlucilmigu qaar yidhaahdaan waa min arkaani salaati haddaba laag salliga nebiga lagu salliyaa yaa attaxiyaadka marka la dhammeeyo attaxiyaadka ma laga faaruqay asalaatu cala anabiyi ruknun min arkaani salaati waa kuwa ahlucilmigu qaar yidhaahdaan waa arkaanta salaadda ku jira bimacnaa salaaddii ma ansaxayso hadduu salliga ka tago salawaatu ullahi wasalam salaad kastaba nebigu ku sallinaya salawaatullahi waa waajib inuu salaad kasta nebiga ku salliyo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wamuta'kidaة fii aakhiri kuli salaa bal waajibaة cinda jamci min ahli اlcilmi fi tashahud اlakhiiri min kuli salaatin salaad kastaba hadda fiiri no yaa fiiri salaad kasta waa lagu sallaya nebi ya salaad waajiba salaad sunno ah fii mawaadicin kaiira meelo badanna nebiga waa lagu sallaya calayhi الsalaatu wasalaam minha maa bacda اladaan marka aadaanku dhammaado allaahuma salli calaa muxamed calayhi salaatu wasalaam marka dee aadaanka ma la dhameeyey halkaasi rasuulka waa lagu salleeyay way soo aroortay allaahuma rabba haadihi dacwati taama intaanu odhan aadaankii ma la dhameeyey nebigaa lagu sallinaya calayhi salaatu wasalaam wa cinda dikrihi calayhi salaatu wasalaam iyo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la xuso ya rasuulka marka magiciisa la soo qaado in markaana dee la xuso calayhi الsalaaةu wasalaam wa fii yowmi اljumuca waxaa kaloo soo aroortay in la badiyo salliga nebiga maalinta jumca iyo habeenkeeda dee caawoo kale mar hadduu maqribku dhaco ilaa caawo wadun alayhi sala ku salli berrina waa la wadaya ilaa maqribka berri casarka laga bilaabo waa la sii wadaya ilaa maqribka salliga nebiga waa in la wado calayhi salaam marka de waynaan la iloobi weli dadka jumcu way iloobaan markaa maalinta jumcaha iyo habeenka jumcaha salliga rasuulka in la badiyo calayhi salaatu wasalaam yacni waxay ka mid tahay aadaabta jumcuhu ay leedahay bay ka mid tahay min aadaabi اljumuca in salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam la badiyo bay ka mid tahay salawaatu ullahi wasalam wa fii yowmi اljumuca wa leylatiha habeenka iyo maalinta kamaa dallat calaa dalika axaadiiثu kaiira taana waxaa u deliila ama waxaa tilmaamaya axaadiis fara badan baa ku soo aroortay in dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo habeenka jumca maalinta jumcaha salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in la barto dee sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa lagu gaadhaa yacni qofkii dee doonaya jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama idhaa alla nebigaan jecelahay ama nebigan weyneynaya qofka yidhaa dee mid hal qodobba laga raba inuu rasuulka raaco calayhi salaatu wasalaam waa rasuulka raacunba lagu odhanaya rasuulka adeec qowlkiisa ficilkiisii sunnadiisii taqriirkiisii tarkigiisii qofka yidhaahdo waan jecelahay dee adeec baa la odhanaya haddaba raaca ilaahay ka cabso haddaad tidhaha waan jecelahay nebiga raac nebiga weeye hadday dhabkaata ina almuxiba liman yuxibu muiicu qofku qofkuu jecel yahay waxa la yaqaanaa caqliga saxda ah iyo sharciguba qofku qofka uu jecel yahay waa deeca soo saama hadde imka haddaad tira nebigii waan jecelahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa inaad raacdo waa inaad sunnada nebiga barato horta ma taqaana sunnada nebiga salawaat ullahi wasalam waa inaad barato sunnada markaa maxabada nebiga dee nebiga in la jeclaadaa waa waajib waynu ogna qofka waxaa saaran inuu nebiga jeclaado macnaheeduna waa in la raaco itibaac sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dee maaragtay sunnada raacitaankuna dee waxay doonaysaa in la barto walaaleed haddaanad sunnada cilmi u lahayn ama aqoon haddaanad u lahayn ama macrifatu sunan walaalayaal sunnaha waa inaad macrifo u leedahay macrifatu sunani walaaahaar waa inaad aahaarta iyo sunnaha iyo xadiiska saxeexa iyo weliba waxa muhiima walaalayaal waxa ansaxay in la ogaado waxa aan ansixinna layska ilaaliyo in badanna waa lagu celceliya rasuulku wuxuu ka digey calayhi salaatu wasalaam in rasuulka laga sheego waxaanu odhan muxuu yidhi man kadaba calaya qofka been iga sheega falyatabawa maqcadahu min annaar qofka aniga been iga sheegaa ha diyaarsado maqcadahu min annaar ilaahay naarta haynaga ilaaliye halka uu naartaga markaa waxa khatara waxaanu nebiga ka sugnaan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulka la raaco sunnadiisii la barto halka marka dee nebiga in la raacaa salawaat ullahi waa dee waxay caddaynaysaa maxabadii nebiga iyo walaalayaal jacaylka nebigu jacaylka nebigu habeen keliya uun maaha walaalayaal haddaad habeen uun soo baraarugto amaad isku soo maaragtay inaanay sax ahayn ama dee inaanay maxababa ahayn inay iska tahay yacni maaragtay filin ama iska tahay wax filin kartoon ayay iska noqonaysaa baarak allahu fiikum ilaahay tabaaraka wa tacala waxaynu weydiisanaynaa iyo dadka muslimiinta waxaynu u weydiisanaynaa alfiqu fi diin inuu diinta fahamkeeda iyo fiqigeeda ilaahay ina siiyo wathabaata calayhi ilaahay diinta tabaaraka wa tacala uu inagu sugo in ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu arsaaqo sunnada inaynu laasimno ilaahay subxaanahu wa tacaala bidcada haynaga ilaaliyo khuraafaadka shirkiga ilahay haynaga ilaaliyo innahu jawaadun kariim وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما